dadka puntland aad ba ugu mahadsan yihin soo dhaweynta wanaagsan dadka u soo dhaweeyeen waad aragteen idaacadaha ka fiirsateen waad aragti marmaraynayaa dadkan dad wanaagsan weeye dad soomaaliyeed weeye soo dhib oo dhib yani ka soo cararayo oo miciinna soo biday haddaan reer puntland nahay marka in la soo dhaweeyo mar walbaaba wixii anagu aan haysanana aan la qaybsano weliba iyaga aanu hormarino maadaama ay yihiin dad islaamahoo dhibaataysan marka taasna waan ku dadaalanaa insha allahu soomaalida suukaayim meel walbay joogaanba ama reer puntland ha ahaadaan ama kuwa ku dhowyimid ha ahdaane isku si baanu ula tacaalaynaa isku si baanu ugu gargaaraynaa isku si ayaanu anagoo wada jira aanu uga howlgelayna insha allah